faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
ramadaanulkariim subax wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subax qodobada aad maqli doontaan saaka waxaa ugu dooroon xildhibaanada golaha shacabka oo maanta yeelanaya kulan kadib markii isniintiina dhaaftay kulankooda uu u baaqday kooram la'aan golaha horumarinta qaranka oo warmurtiyeed ka soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal rag ku eedaysan burcadbadeednimohoo loo gacangeliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida si loo xukumo dowladda maraykanka oo dhalashadii kala laabatay wadaad soomaali ah oo ku nool dalkaasi ku dhowaad siddeed ruux oo ku geeriyooday shil khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil iyo madaxweynaha somalilan oo ka tacsiyeeyey wasaaradda waqaaftaiyo arrimaha diinta somalilan oo amaro u dirtay imaamyada masjidyada ku yaala somalilan qodobadaasi wixii soo raaca warka subax ayaad ku dhegaysan doontaan balse imika
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay siddeedda biisha shanaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeenna subax ee saaka kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan yeelanaya kadib markii maalinimadii isniinta ahayd ayna dhaaftay kulankooda uu u baaqday kooram la-aan xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kulan ka mida ah kala fadhiga shanaad ee xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya anjadaha kulankan ayaa maanta ah akhrinta labaad iyo hindisiya sharciyeedka batroolka dalka oo isniintiina dhaaftay baaqday xoghaynta iyo guddoonka ayaa isniintii golaha ka hor akhriyey magacyada xildhibaanada maqan oo sabab u noqday in kulankaasi uu baaqdo kooram la-aan awgeeda kulankii isniintii lasoo dhaafay ayaa u baaqday kooram la-aan waxaana xildhibaanada soo xaadiray ay dhaafi waayeen boqol iyo soddon iyo laba xildhibaan waxaana ka dhibneed si uu u buuxsamo kooramka oo tirada loogu talagalay oo gaaraysa boqol iyo soddon iyo sagaal ka dhinaatay toddoba xildhibaan kadib markii saacado badan la sugay ayuuna guddoonka go-aansaday in sidaasi kulanka uu ku baaqdo maadaama kooramkiisa uusan buuxsamanin lama oga sida maanta uu ku qabsoomi doono hase ahaatee wixii warar ee kusoo kordha qabsoomidda kulankan waxaad ka dhegaysan doontaan amaba ku dhegaysan doontaan wararkeenna dambe ee ugu soo horeeya warka duhur ee raadiw cadaado golaha horumarinta qaranka ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal golaha horumarinta qaranka ayaa shirkoodii labaad ee sannadan labada kun sagaal iyo tobanka waxa ay ku yeesheen magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland waxa uuna furmay shantii bishani mey labada kun sagaal iyo tobanka isagoona socday ilaa iyo lixda mey shirkan ayaa diiradda lagu saarayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin geedi socodka qorshaha horumarinta qaranka iyo ahmiyadda ka soo baxday wareeggii koowaad ee wadatashiga ah ee ay yeesheen golaha horumarinta qaranka waxaa sidoo kale qodobada ka mid ahaa hanaanka iyo qaabdhismeedkana shaqadaha deeqaha mashruuca elid ee gobolada dalka ka dhaqangeli doona dhowaan waajibaadka iyo qaabadhismeedka xaafiiska la socodka mashaariicda midowda yurub ee dalka ka socda go-aanka xukuumadda ee ku aadanaa soo guurinta hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa aana dawliga ahayn iyo sidoo kale xaaladda roobla'aaneed ee ka jirta qaybo ka mid a gobollada dalka shirkan uu socday laba maalmood ayaa waxaa goluhu bogaadiyeen habsami u socodka qorista qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad islamarkaana waxay isla qaateen saddex ahmiyadood oo heera qaran ee ka soo baxay wareeggii koowaad ee wadatashiga sagaalaad kuwaasi oo kale ahaa xoojinta siyaasadda loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo qodobka saddexaad oo ah amniga iyo sarraynta sharciga sidoo kale golahu waxa uu isla qaatay lagama maarmaannimada inay dib u eegis lagu sameeyo hanaanka lagu maamulo deeqaha dalka si taasi loo helo waxa uu golahu go'aansaday in shirka soo socda ee soomaali partnership form la horgeeyo nuqul xambaarsan sidaa ay noqonayso qaabka amaba habka loo maamuli doono deeqaha caalamiga taasi oo golahu soo diyaarin doono soona bandhigi doono waxaa sidoo kale golahu isku raacay in shirka kan xiga ee golaha horumarinta qaranka lagu qabto caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb in shirka somali development and reconstruction facility laga dhigo wareegto lagu qabanayo caasimadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyn golahu waxa uu walaac weyn ka muujiyey roobla'aanta ka jirta qaybo ka mid a gobollada dalka taasi oo ay ku tilmaameen inay u baahan yihiin dadka ku nool meelaha roobla'aanta ay ka jirto gargaara deg deg ah si ay u maareeyaan noloshooda rag ku eedaysan burcad badeednimo ayaa loo gacan geliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida si xukunkooda ay u soo dhammeeyaan ciidamada booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen degmada wadajir ee gobolka banaadir waxay ku soo qabteen laba xubnood oo ku eedaysan burcadbadeednimo saldhigga booliiska degmada wadajir waxaa ragga burcadbadeeda ku eedaysan lagula wareejiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay u xukunto gudoomiyaha degmada wadajira cabdiraxmaan macalin cali ayaa goobta ka sheegay in nin lagu magacaabo ismaaciil cabdi oo ka dacwoonaya labadani qof oo u sheegay inuu ka dhisan waayey dhismo gudoomiye cabdiraxmaan waxa uu intaasi ku daray in ismaaciil oo ah kana dacwoodaha ah labada shaqsi ee ku eedaysan burcadabadeednimada ay ugu hanjabeen haddii shaqada guriga uu ku dhisayo uu ka laaban waayo inay dili doonaan markii aan ismaaciil cabdi oo ah dacwoodaha ka dhegaysanay cabashadooda waxa aan wargelinay taliyaha saldhigga booliiska wadajira oo ugu dambayntii u suurta gashay in gacanta uu ku soo dhigo laba xidig leh cumar qaboobe iyo wiilkiisa qadar ayuu yidhi guddoomiyaha wadajir cabdisaamid maxamuud cagiyey taliyaha saldhigga booliiska degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in markii ay ku baxeen cabashada aabbaha iyo wiilkiisa in si xeeladi ku jirto ay ku soo qabteen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda waxaana marar badan sidaani oo kale ciidamada wargelin ay u soo gudbiyeen dadda shiciba ay u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigeen eedaysanayaasha laga caawanayo si kastaba maxkamad darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa wiilkan iyo aabihii burcadbadeednimada ku eedeysan loo gacan geliyey waxaana la sugayaa xukunka ay ku ridi doonto maxkamadda uu guddoomiyaha ka yahay xasan cali nuur shuute dowladda maraykanka ayaa dhalashadii kala laabatay wadaadda soomaali ah kaasi oo caanka ah gudaha dalka maraykanka dowladda dalka maraykanka ayaa dhalashada kala noqotay imaamka masjidka ugu weyn ee magaalada portland kadib markii toddobaadkii hore uu gaaray somalilan maxamed sheekh cabdiraxmaan kaariye ayaa ku jiray liiska dadka aan loo ogolayn in ay ka dhoofaan maraykanka waxaana loo haystay in uu been u sheegay waaxda socdaalka iyo toddobadii markii uu dalbanayay jinsiyadda maraykanka kaariya oo konton iyo toddoba sana jira ayaa arbacadii ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee seetle waxaana uu ku sii hakanayay magaalada dubay kadib duulimaad afar iyo toban saacadooda isagoona ugu dambayntii u sii gudbay somalilan markii uu gaaray dubay waxa uu garyaqaankiisa u sheegay in ayaa waxa qaladan yihiin kaariya ayaa la xiray waxaana baaritaan lagu sameynayay wax lagaga weydiiyey masaajidka asabeer ee ku yaala koonfurta galbeed ee puntland halkaasi oo imaamka ka ahaa iyo dadka ku cibaadaysan jiray sida ay sheegeen garyaqaanadiisa looma ogolayn in uu la xiriiro xeer ilaalinta intii su-aalaha la weydiinayay iyada oo la iyada oo lagala wareegay alaabtii uu sitay dhammaan bishii oktoobar garyaqaanada dowladda federaalka ayaa u sheegay maxkamadda racfaanka in kaariye lagu daray liiska dadka aana dhoofi karin iyada oo lagu salaynayo taariikhdiisa in uu ahaa dagaalyahana ka mid ahaa mujaahidiinta afghanistan kula dagaalamaya ruushka iyo sidoo kale in uu taageero u muujiyey jihaadiyaasha rabshadaha wata waxaa jira wada sheekaysi la duubay oo dhex maray basaasiin iyo sidoo kale laba xubnood oo ka tirsan dadka puntland koox ka mid ah muslimiinta maraykanka oo ka soo jeeda deegaanada lederis puntland ayaa dacwadaho lagu soo oogay waxaana lagu helay in ay isku dayayeen in ay ku biiraan alqaacida si ulakacanha ay halkaasi u doonayeen walow ugu dambeyn ciidamada maraykanka ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen f b i-da dalka maraykanka ayaa waaxda cadaaladda ku wargelisay in uu kaariye la soo shaqeeyey cusmaan binulaaden iyo hogaamiyayaal la yaqaano oo argagixiso ah waxaana uu xiriir saaxiibtinimo la lahaa ururo argagixiso oo uu ka mid yahay maktab al-khitmad dhinacyada ayaa isla meel dhigeen jinsiyadda lagala laabto taasoo ogolaanaysa in kaariye ka dhoofo maraykanka si uu sida uu sheegay kefen isnof oo ah afhayeenka xeer ilaalinta iyo waaxda cadaaladda maraykanka ku dhowaad sideeda ruux ayaa ku geeriyooday shil khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil dhanka kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday shilkaasi ku dhowaad sideed ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen halka toban kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib shil gaariha oo ka dhacay duleedka magaalada barbara ee xarunta gobolka saaxil laba ka mid a gaadiidka ay adeegsadaan dadweynaha u dhexeeya berbere iyo hargeysa ayaa isku dhacay waxaana halkaasi ku dhintay sideed qof sida ila halkaasi ku agdhow ay noo xaqiijiyeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ayaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada berbera halkaasi oo inta dhaawaca lagu dabiibayo shilka gaari ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada lafruug iyo sidoo kale xamaas oo ka wada tirsan gobolka saaxil dhanka kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka tacsiyeeyey shilkani khasaaraha geystay dadka ku geeriyooday isagoo kuwa dhaawaca uu ka soo gaarayna caafimaad u rajeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi war-saxaafadeed uu soo saaray ayuu waxauu kaga hadlay shilka naxdinta leh ee ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada xamaas iyo lafruug ee gobolka saaxil waxa uuna amray in la fuliyo sharciga wadamarista gaadiidka waxaana tacsi uu u diray ehelada toddobada ruux oo uu sheegay inay halkaasi ku geeriyoodeen war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa kan dowladda iyo kan shacabka somalilan waxa uu dhambaal tacsi ah u diraya qoyska qaraabada ehelada asxaabta iyo shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee ay ka baxeen allah u naxariistay dhammaan marxuumiinta ku geeriyooday shilka baabuur oo sababay dhimashada toddoba ruux kuna dhaawacmeen ilaa iyo tiro kale kadib markii ay isku dhaceen laba gaadiid oo kale ah bas rakaab siday oo laga leeyahay shirkadda dalmar iyo gaadiid weyn oo nuuca xamuulka qaada kaasi oo loo yaqaano candhamaydka shilkaasi waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa lafruug iyo xamaas ee gobolka saaxil sida ku cad war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada somalilan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku adkeeyey mulkiilayaasha gaadiidka shirkadaha gaadiidka ee gobolka iskaga kala goosha iyo wadayaasha gaadiidka inay u hogaansamaan shuruucda gaadiidka iyo wadamarista muujiyaanna mas-uuliyadda nafta muwaadiniinta ay qaadayaan iyo ilaalinta maalka gaadiidka madaxweynuhu waxa uu wax laga damqado ku tilmaamay halista ah iyo khataraha soo noqnoqda ee shilka gaadiid ku sababay kaasi oo khasaare nafeed oo badan geystay waxa uu madaxweynaha faray wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka taliyaha ciidamada booliiska iyo laanta nabadgelyada wadooyinka in ay fuliyaan awaamiirta iyo sharciyada gaadiidka iyo sidoo kale wadooyinka islamarkaasina waajibkooda ka gutaan cid kasta oo baalmarsan shuruucda wadidda gaadiidka iyo mas-uuliyadda saaran innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu soo gabangabeeyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada somalilan wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta somalilan ayaa amaro duldhigtay imaamyada masjidyada ku yaala somalilan xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo dhammaan laga sooman yahay caalamul islaam ayaa waxaa war-saxaafadeed ay soo saareen wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta maamulka somalilan waxay amaro u direen imaamyada masaajidyada ku yaala somalilan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan oo saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa waxa uu sheegay in laga doonayo dhammaan imaamyada masjidyada ku yaala somalilan in ay adinka koowaad ee salaada subxiga taasi oo ay ku soo baraarugayaan dadka ay adimaan wakhti somalilan ay u cayintay gaar ahaan mu'adiniinta waxaan faraya eedaanka koobaad inaanu ka horeynin inaanu ka horeynin saddexda iyo shan iyo afartan inaanu ka horeynin oo saddex shan iyo afartan la adimo waa saddexda iyo shan iyo afartan hadaa badan ku celin maqlaysaa saddexda iyo shan iyo afartan waa eedaanka koobaad ee salaada ka horeeya ee ka horeeya xilliga suxuurta la cunayuu sheegayaa qofkii tukanaya salaatuleel buu leeyahay ka- ka- joogso leeyahay qofkii hurday buu toos leeyahay oo diyaargarow inaad inaad cunto maxaan ku rahdayey suxuurtaadii waxaana lagu dari maayo kelmadda asalaatu khayru min annoom lagu dari maayo asalaatu khayru min annoom eedaanka subaxii ee aanu ku joojinayn cuntada ee inta badan dhacaya afarta iyo barhka ilaa afarta iyo afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan barhka intaa saddexdaa daqiiqood buu ayuu noqdaa oo marba xaafadu ma kala fogfogin xaafada xaafada hargeysa marka midba marbu noqon lakiin se afarta iyo barhka ayaa u dambaysa afartiyo maxaan ku dhahay shan iyo labaatan lix iyo labaatan waa laga yaabaa in la adimo laakiin eedaanka dambe ee suxuurta lagu joojinayo waa afarta iyo barhka ilaa afarta iyo shan iyo labaatan eedaanka hore een doonayno in mar kale la adimo qofka ha- qofka ka habsaamaana aanu had- adimin waa saddexda iyo shan iyo afarta waa eedaanka koobaad waa kala doonayno inaynu dadka ku baraarujino war ukaca suxuurta ukaca suxuurta ukaca salaatuleelka joojiya u diyaar garooba suxuurtii weyn micnihiisu asalaatu khayru khayru min annoom la odhan maayo eedaanka labaad ee dambe ee afarta iyo barhka ilaa afarta iyo shan iyo labaatan dhacaya kaa weeyaan kaynu leenahay asalaatu khayru min annoom ee cuntada lagu joojinayo iyo cabitaanka lagu joojinayo kaa weeya walaal taasaan doonaya bulshada in guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii subax ee aad kala socoteen raadiyo cadoodo f m sideed sideed dhibic shan megahertis cid alle iyo cidda warka uu seegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay w w w radiocadado com facebook iyo sidoo kale twitter warkan warka xiga ramadaan ulkariim